أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xog dheeraada ayaa laga helayaa halka uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka maaliya kadib weeraradii cuslaa ee mujaahidiintu ay gudaha ugu galeen magaalada caasimadda ee dalkaasi madaxa maamul goboleedka gaalraaca ah ee puntland ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey murtad gurgurta oo gabaabsi uu sii marayo muddaxileedkiisa kooxda ridada maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas idaacadda islaamiga landulus ayaa wareysatay askari murtad ah oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay duleedka deegaanka mubaarak ee koonfurta dalka soomaaliya ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan xalqadii labaad warbixinno cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol toddoba iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa halka uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka maaliya kadib weeraradii cuslaa ee mujaahidiintu ay gudaha ugu galeen magaalada caasimadda ee bomaako haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi cali yare xaaladda deegaanada weli ay ku harsan yihiin ciidamada maali ayaa cakiran kadib markii weeraro xooggan ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda bomaako kuwaasoo ay fuliyeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo garab ka helaya jabhadda azawaad wargeeska sharqul awsad ayaa sheegay inay jiraan su'aalo badan oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey madaxweyne aasimi kuweyta inkastoo wararka qaar sheegayaan inuu ku sugan yahay meel ammaan ah haddana waxaa jira warar kale oo tibaaxaya in la waayey xiriirkiisa guweyta oo madaxweyne ka ahaa maali tan iyo labada kun iyo labaatankii ayaa weeraradan cagmarinta ah ku waayey wasiirkiisii difaaca oo ahaa gacantiisi midig iyadoo gebi ahaanba la waayey madaxii sirdoonka waxaana jira sidoo wargeesku tibaaxay warar aan la xaqiijin oo sheegaya in isna lagu dilay weeraradaasi taasoo la micno ah in golaha milatariga uu la kulmay dharbaaxo xanuun badan oo lama filaan ah elo lagu kalsoon yahay ayaa u xaqiijiyey wargeeska sharqul awsad in aasimi kuweyta uusan weligiis degnaan qasriga madaxtooyada tan iyo markii uu xukunka qabtay shan sano ka hor balse uu doorbiday inuu dego xerada kaati oo ah meel aad loo ilaaliyo oo difaac adag leh taas oo muddo tobannaan sanno ah ahayd xarunta lagu gaaro go'aanada milatariga waxaana halkaasi ka soo bilowday dhammaan afgembiyadii ka dhacay waddanka maali ilawareedyadan ayaa wargeeska u xaqiijiyey in guweyta uu ku sugnaa gurigiisa xerada kaati markii mujaahidiintu ay sabtidii kula jarmaadeen weerarada culus kuwaasoo ay fuliyeen boqolaal ka tirsan dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin oo xiriir la leh kuwaasoo ay fuliyeen dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin ilawareedyadu waxaa kale oo ay u sheegeen wargeeska in guweyta uu ka baxay xerada weerarka kadib isagoo aysan waxyeelo soo gaarin waxaana uu isaga kala gooshay gabaadyo kala duwan intii weerarku socday maalintii sabtida oo dhan sidoo wargeesku ka sankariyey tan iyo bilowgii weerarada jenaraal aasimi kuweyta lama arag sidoo kalena ma uusan jeedin wax hadal ah ama khudbad ah wakaaladda wararka faransiiska e f b ayaa soo xigatay ilo amni oo maali ah kuwaas oo sheegay in madaxweynaha lala baxsaday sabtidiina laga qaaday magaalada kaati haatanna uu ku sugan yahay meel ammaan ah kaaliyaashiisa ugu dhow madaxweyne aasimi kuweyta ayaa xaqiijiyey inay ku guuldaraysteen iskudayo badan oo ay ku doonayeen inay xiriir kula sameeyaan madaxweynaha taas oo muujinaysa inaan la ogeyn halka uu ku dambeeyey iyo mustaqbalkiisa hogaamineed intaba sida uu bartiisa xiriirka bulshada ee ekis uu ku sheegay sida uu bartiisa xiriirka bulshada ee ekis uu ku sheegay weriye khaalid weled ashdood oo ku takhasusay arrimaha afrika weriyuhu waxaa kale uu carabaabay in madaxweyne kuweyta uu u baxsaday saldhig lagu magacaabo samaanko oo u dhow caasimadda bomaako isagoo intaa ku daray in maalintii sabtida oo dhan uu ku jiray socod uu goobo kala duwan isaga kala gudbayey waxaana haatan amnigiisa gaarka ah gacanta ku haysa ayuu yidhi shirkad amni oo turki ah waxaa kale oo weriyuhu ka dhawaajiyey in madaxweyne aasimi kuweyta uu hadda gorgortan ugu jiro sidii isaga iyo qoyskiisaba ay u heli lahaayeen waddo ammaan ah oo ay ku baxsadaan isagoo carabka ku dhuftay in kalsoonnidii madaxweynuhu ku qabay ruushka ay dhimatay kadib heshiiskii ciidamada ruushku ay la galeen jabhadda xureynta azawaad islamarkaana ay kaga baxeen magaalada kidaal taasina waa sababta uu uga fogaaday ayuu yidhi saldhig ciidamada ruushku ay ku xoogan yihiin oo ku yaalla garoonka milatariga mahadsanida caliyare madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa mar kale eedeyn u jeediyey murtada gurgurta oo gabaabsi uu sii mariyo mudaxileedkiisa kooxda ridada mar uu ka hadlayay meel fagaaraha ayuu madaxa maamulka gaalraaca puntland murtada siciid cabdulaahi deni ka dhawaajiyey in wixii ka dambeeya shan iyo tobanka bisha soo socota ee meey ay qaadan doonaan go-aan cad oo ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya wakhtiga uu carbaabay oo ay ka harsan tahay oo keliya wax ka yara labaatan cisho ahna xilliga ay ku eg tahay mudaxileedka gurguurta ayuu deni sheegay in haddii xal buuxa laga gaari waayo muddadaasi ay meesha ka bixi doonto waxa la yidhaahdo dowladda federaalk soomaaliya dowladnimada soomaaliyana insha allahu tacaalaa cid kasta oo ku xadgudubta way wakhtigeedu u dhammaan doona laga bilaabo bisha soo socota shan iyo tobankeeda haddaan xal soomaaliya isku waafaqsan tahay imaan dowlad federaalah oo jirtaa ma jirto maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayadaasi cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan haya mar kale waxaa fagaaraha macalin aadan xaashi cirow ee magaalada jilib lasoo taagay koox jawaasiis ah kuwaas oo la shaqaynayay gaalada saliibiyiinta iyo murtadiinta islamarkaana dhibaatooyin kala duwan ka geystay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah jaasuuska koowaad kana mid ahaa jawaasiistii shalay ee lagu dilay fagaaraha macalin aadan ayaa ahaa aadan daahir macalin maxamed oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo midka riddada wuxuuna ka dambeeyey dad muslimiin ah oo la dhibaateeyey iyo duqaymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose jaasuuska labaad ayaa isna lagu magacaabaa cabdulaahi maxamed xasan kana tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo kuwa riddada wuxuuna jaasuuskan shalay lagu dilay fagaaraha macalin aadan uu qayb ka ahaa shirqoollo lagu dhibaateeyey dad muslimiin ah iyo kuwa kale wuxuuna sheegay in uu la shaqaynayay balaag water wuxuu sidoo kale ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay isla wilaayada shabeellada hoose jaasuuska saddexaad ayaa ahaa cabdulqaadir xasan xuseen wuxuu la shaqaynayay murtadiinta kale ah bangaraaf gorgor jabuutiyaan iyo murtadiinta macaawisleyda ah wuxuuna qayb ka ahaa weeraro ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuuna sidoo kale sahan iyo indheendheen u ahaa xilli ay cadowga duulaan ku ahaayeen deegaanada show iyo gamboole jaasuuska afaraad ee shalay lagu dilay fagaaraha macalin aadan ayaa ahaa mawliida cabdulaahi cadow wuxuuna ka tirsanaa jawaasiista riddada isku magacaawda jubbaland wuxuuna qayb ka ahaa weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jaasuuska shanaad ayaa isna ahaa mukhtaar ibraahim cumar kana tirsanaa sirdoonka gaalada etoobiya wuxuuna jaasuuskan siliibiyiinta etoobiya u gacangeliyey dad muslimiin ah sida lagu sheegay xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب زاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة الإسلام الله أكبر
waxaa sidoo kale fagaaraha laga sheegay cabbi madyarow cusmaan oo ahaa jaasuus la soo shaqeeyey murtadiinta jubbaland qaybna ka ahaa weerarro ay gaaladu ka geysteen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo horey loogu fuliyey xukun xaduriddo ah sida lagu sheegay isdaarka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka waad mahadsantahay dhuubow ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida uu ku warramayo marwaan maxmed wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxaha hubeysan oo u dhashay dalkaasi ay saacadihii lasoo dhaafay toogasho ku dileen mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi dilkan ayaa si gaar ah looga soo calaamadeeyey afaafka hore ee dukaan ganacsi oo uu ganacsaduhu joogay kaasi oo ku yaala xaafadda starande ee magaalada cape town kooxda oo loo badinayo inay yihiin burcad koonfur afrikaan ah ayaana si bareer ah u toogtay ninkaasi cabdulaahi mukhtaar cumar ayaa magaciisa lagu sheegay qofka kooxdaasi ku dileen albaabka dukaankiisa waana qofkii toddobaad oo bishan gudaheeda lagu dilo xaafadaha hoostaga magaalada cape town ee dalka koonfur afrika baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday muuqaal u muuqday inay duubeen kooxaha dilka geystay waxaan laga dheehan karaa qofka soomaaliga ah oo lagu hortooganayo albaabka dukaankiisa ganacsiga waad mahadsantahay marwaan idaacadda islaamiga landalus ayaa wareysatay askari murtad ah oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay duleedka deegaanka mubaarag ee koonfurta dalka soomaaliya saadiq muumin ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka deegaanka mubaarag ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kamiinkan ayaa waxaa ku baktiyey sagaal askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka riddada cumar maxamuud sheekh cali waa askari murtad ah oo ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen isagoona qayb ka ahaa askarta murtadiinta ah ee kamiinka loo dhigay waxaana askarigan murtadka ah oo ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen tababar lix bilood ah ku soo qaatay uganda waxaana dib loogu soo celiyey dalka si uu ula dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka murtadkan oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warramay sida ay mujaahidiintu gacanta ugu soo dhigeen maanta markii wax dhacayeen horta anakoo laba boqol oo soo baahnay waa saakeen wadooyinka anaka meelma naqaano mayno aan wadooyinka la maraayo meelahanaa soo kala baraheena a soo rondeena nilsoonaha aan ugula soo wada saaka haddaan soo baxno beeraha soo dhex qaadno oo soo socono xabaar miiga inaan joogna kasoo fogaanane oo dhex maraynan xabadaa bilaabatay xabadda horta walla anaka anoo socona koo socona xabad beekaam nagula bilaabay kadibna seven iyo waa isku qabataba qariranta anigana markasaan aan u fiirshay ani meel dao godaan galay xabadaha anigana wadankii ugu jirtaan iska firdhiyaana kadibna talyahurinka iyo abaanduulkii watay ordaan haddaa arkay anigana waa orday meel biyaha galay biyihii haddaasaan ugu baxna mujaahidiinta wada ordaysoo wadadii soo wada gashaa ku dhex dhacay marka haddaa ordi maagana ani mujaahidiinta dhexda ka galay eekaana gacanta igu dhigeen ani horta ma aqaani macalin horta ma dhan meelaan ku cusbaa waayo meel magaceed intuu sheegi kari hal meelaan maanta laayo ku dhigi kara ma jirto intay dagaalka soo dadkii oo cararayna arkay ani haddaan carari maagay ikaa kusoo dhacdhacale qorada qorada dhigaaldil waa dhigay waa lisoo garbadooga waa laga keenay ilaahiin ikaal ana dhimashamada arrinta nafteeda la cariray wax kuma fiirinba ana qal qasnada koriga ana iska firdiyey qasnada hadday dhamaatana anoo ka bedelin ala cararo ninkee u carartay ana dadkii isu orda inaan ordi maagay wadadii mujaahidiinta wada socotaa kusoo dhexdhacay garbadooga liyaa lisoo wada meelaha ku dambeeyaan ilaa hadda anima helaba muhaarada qaar jiraan le rondale lagu soo wada ama wax kalma lagu soo wadana ana xabad dhan furan oo dhan midaan ay ugu horeysade maya furan oo dhan tan ay ugu horeyso mujaahidiinta laa bilaa fikir qaldanaan ka aaminsanaa dadka waa qalaan waxaas leen waxaas le maan wax kaloo maanta ka aaminsanaa ma jirto walaa horta wax maanta wax xumaan oo lii geysta ma jira horta hadda waa siiyo waa fiicanahay waa caafimaad qabaa wax dhibaataa liima geysan ciidanka saaxiibada ee maanta kaaga cararay ee furunta maxaa dhihi lahayd maadaama gacanta lagugu hayo oo ciidamada mujaahidiinta gacanta ay kugu dhigeen waxaa dhihi lahaa inay madooda ka noqdaan oo isku soo aadiyeen oo la qaldan isku qaldamin aa dhihi lahaa anaa qalad aa qaldame markii laydin keenay mubaarak maxaa laydin sheegay adiga waxyaaba laydin sheegay maxaa kamid ahaa mubaarak horta markiina la keenay aniga horta ukunjiya la gala alla meel ay iga jirtan ma helin ma fahan marka lama guryaa jooga maanta iyo sadexeedna waa kana adinkaan la jiraa wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa ka mid ah wilaayaadka sida adag loogu naafeeyo kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta duulaanka wadajirka ah ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid saadaq ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayay sanad dugsiyaadka tegay sidoo kalena lagu abaalmarinayay ardaydii imtixaanka kaalimaha sare ka gashay ayaa dhowaan waxay ka dhacday gudaha xarunta madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool munaasabada oo goobjoog ay ahaayeen culimo waalidiin waxgarad iyo maamulka madarasada ayaa waxaa ugu horeyn kelimad ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga bacdallaahi subxaanahu wa tacaala wilaayada bakool alislaamiya gaar ahaan maktabu tarbiya watacliim gaar ahaan madrasatulqamar macallimiinta iyo maamulyaasha iyo ardaydii iyo waalidiintii magaalada buurdhuxunle oo juhdiga tirada badan biyey iyo mas-uuliyiintii dadkan maywahageeka aqoontiyo iyo dadaalsho iyo natiijadiyo iyo habandha ka hayaan ku dambeeyeen oo ha ka shaqeeyeen may laha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala khayraysiinka abaalgudo khayrkiisan ansaciideenna ilaahay siin aqbala ilaahay siin hirgeliyo dadaalka tacliimeeda la wadana tacliin mare dhalay adduun iyo aakharabla ka aflahay alla ka weel tan kale may wahee may la erayin adduunyana walana ka liibanaya ka hormarow aakharana ka liibanaya ka hormarow bal in sheega la ere mayata mar koowaad iyo marlamaad iyo marsaddahaad hoobaada su'aalaha ka nagda jawaabta toolay nagadaas may nagadaase alcilm summa alcilmu summa alcilm sidoo kale waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed cajiib ah goobta kusoo bandhigay ardayda madarasada alqamar oo ka mid ah madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool inna lilaahi junuudan hum lmu'minuun wa inna lishayطaani junuuda wa inna acdama junuudi shayطaani hum lyahuud laa tazaalu ummatu lyahuud ummata alqadri waalkhiyaanati waalcudwaan wa ummatu
wada shaakaysi uku hor juquraafi maydheere juquraafi waliba leeray dhulka barashadiis soomaali inta ka taal soomaali waliba ka taale geeska afrig sheeg dawladooyinka dariska lee soomaali tukud waliba ku jare gacanka arbeed bari waliba ku jare badweynta hindi koonfur waliba ku jarada kenyii kirishtaanka ayti badweynta hindi irdhiin waliba ku jara etoobiyadi kirishtaanka ayt soomaali balaacja meega deere soomaali balaacja weliba deerey hal milyan lixdii likun sagaal boqol afartii sida kilomitir isku weere My brother, I would like to ask you more questions so that let me just ask you my important questions.
My brother, ask me every question that you want. Release what you have.
Do you know the first man who was created on the earth without father and mother?
Yes, I know. The first man who was born without father and mother was Prophet Adam, peace of Allah be upon him.
sidoo kale mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta ayaa ardayda kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan mayna isdardaarmaananaa awalan ilaahay cilmana sii cilmigii ilaahayna sii marka ti abi isxaaq alalberiyus arijaryaha fa in ucdita fiihi duula baa'in wa qaala annaasu innaka qad calimta falaa ta'man su'aala allaahi canhu bitawbiiqin calimta fahal camilta ilaahay soo aliis unkuu daymi doronaato maanaha kudugtoona wale maanta bandhig may ku dareemahayn ini dadkii cilmi bardan ilaahay barkaaya awlaaditanga ninin cilmi bardan oo walbadan isbedel wiin jaro oo dhinac walbo maadigii iyo diinigiiba eed iyo eed ini lunku dhisohaayo iyo ka dadaalohaaya tadawur maanta madrasada fasalilah ka ziyaadi fasaladaas ardaydii walka barti maasha allah marka saas oo kale haddii cilmiga kiinziyaada may lafaday in taqwadaani ziyaad alla ku obsintaani ziyaado gabagabadii xafladda waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ay keensadeen ardayda iyadoona la abaalmariyey kuwa kaalimaha sare ku soo baxay haddii aan ka bilaabo fasalka toddobaad mayba lakbaradaay maadooyin tumi shan diireen maadooyinkaas tumi shan diireen mayba markii laha aruri oo tumi kow maadiya imtixaan markii fadheedeen ardayda galli tumi kowkaas maadi majmuuca guud ahaan maylka fadaa siyeed boqol iyo konton darajadiyo iyo kasheena lix maada oo boqol boqol la kasahaay iyo shan maada oo konton konton la kasahaay saas daraadii markii la nisjay siyeed boqol iyo konton yaa la baahanahay ardaygii inka horeeyay ha dadaali ha dadaali ha dadaali siyeed boqol iyo kontonkii ma sheegna oo mayba dheeray ardaygaas kaas ah nicma macalin mustafa oo fasal toddobaad kaalinka wadka galay majmuucu guud ahaan na sheentimaarna waliba aha todoba boqol afartan iyo afar derje ayaa sheentay nicma macalin mustafa maybaa guulaysatay beeso oo qadarje deeraw insha allahu tacaala tumi iyo kow doolar iyo bugag iyo walkabarada lahayti iyo ku guulaysatay fajazaaka allahu khayran fasallihaad maadooyinka lakabaradaay mahaanaha tumumaad tumumaad yaa lakabaradaay tumunkaas maada shan maada boqol boqolaa lakasahaay shan maadana mayba lakasahaay konton konton markii linisiyey maynaqdaasa guud ahaan ardayga linka baahanaay sanadkun dhon ha shaqeeyay todoba boqol iyo konton buundu inuu sishaan maalshaarishay ardayga unka horeeya fasalka lihaad mayba leray maqaashay naxwa cabdinuur maxamed oo yaa darjadiina sheente lix boqol konton iyo li dhibic bar iskuulaadka nidaamigaah ee ka furan wilaayada islaamigaah ee bokool ayaa sannadihii u dambeeyey horumaro badan sameeyey kadib markii maamulka wilaayada uu dardargeliyey dowraadka lagu tayaynayo macalimiinta madaarista mahadsanida cabdiqani iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanahaas oo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa qalinka u qaatay islamarkaana halkan ka soo jeedinaya inta gobolada waxaan geli kuu soo qaatay gaalada guryaha ugu galo gacanta hoorsada gundhig waa gumaysiga gaf iyo godobta noo geystay garwadeenka gaalada ohogo usna dhaafsaday gacal ma yihin waa kala goonoon geedii kala guufnay goortii gabadh laga heloon gacantooda alayno gowrac waa gorgoro malagarka iyo madaxa waa gooysma wixiis geystay waa laga gudaa goor aan dheereen gablaha u yeelgaalni wada gowracaa sugi
maxay ahayd kaalinta ay qaateen bulshada lagu soo duulay ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxaase hadda xaalkoodu yahay deegaanadoodii ay ku sugnaayeen kaalinta bulsho ee ogaasyada iyo nuqabadooda dagaalka cadowtooye ee salabiyiinta maraykanka iyo murtadiinta ay kusoo qaadeen dadkeenna wuxuu sii adkeeyey iskuduubnida ka dhexaysa bulshada muslimiinta iyo mujaahidiintooda cadowguna waxa uu bulshada ku dhaqan wilaayaadka u aqoonsadeen in ay yihiin bulsho la duuban mujaahidiintooda waana da'biga ay leeyihiin mu'miniinta iyo saalixiinta ee allah uu ku galladaystay in ay isu ahaadaan sidaba uu tilmaamayo allah subxaanahu wa tacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari wayuqiimuuna alsalaata wayu'tuuna alzakaah wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim nabadoon iidle muumin barrow waa kan mar kale isaga oo noo qeexaya sababta keliya ee uu cadowga u beegsanayay inay ahayd inay muslimiintu gacali xigto isu yihiin maraykanka iyo xulafadiisuna aanay marnaba raalli ku noqonin arrinkaas adeer adi imise jir baa taa aniga toddobaatan sanaan jira ma ka cabsanaysid ma in maraykanka uu ku aqoonsado nabadoon argagixisaa inaad tahay aniga maraykan aniga daqoy aqoonsadana inta la dilaayo wax dhibaysa kamid noqonaa maxaa jira inta la dagaalaysa oo isbeegsanaan kamid noqon ama islaanimadii ugu tegi maayo maraykan aniga wax sii sheega male gaal buuriye qab waa ma cabsidaas maba igu jirto ba aniga aniga nin islaam mahaan nahay mujaahidiintana islaam waa wixii aan dib ihon garanay waa ku xisaabtamayna marka waxaa leedahay adiga iyo mujaahidiinta isku hadaf baa tihiinoo sida loo beegsanayaa yani ummaddan loo beegsanaya mujaahidiinta dadka xukunta iyo ayaga isku mid waa nimankaas meesha jooga oo murtadiinta isugu mid waa sidaasay noqda beegsanayiin annagana islaam ilaahay noo keenay waa ku mahadinayna maashaa wixii yiilay waa la ogyahay dhabaha waa la mari waaye isbaaraa ooli jirtay qab iyo tiga adlin waa ninkiiska xoog badan yahay madaxa ka goynahay alxamdulillah maalinkii walaa ay timi inta sanoo joogta maashaana annaga aan mataqaanaa aan miir helnay sidaas darteed waa taageersanahay ameerikaanaan sheegaya ka gaalka udabaahay maa ilaaha wax dilo aniga warkeyga waa kaas nabadoon isaaq barrow aamin waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu ka mid ahaa odayaal go-aan ku gaaray in ay naftooda difaacaan waxa uu iiga sheekeeyey in uu dhankiisa hub ka qaatay si uu ula xisaabtamo cadowga odayhii soo dagaal u galaya waa waa galay maxaan ku idhahdaa guryahayga marka ordayey gaalan ugu ordi mahayey ee, inaan dagaal galana waan ku dhaartay ee, qorigay iyo booshishkaygaan xiranay marba haddii duulaanka cadowga uu ahaa mid aanu kala soocaynin ciidan iyo dad maras ah bulshadu tashi la-aan maysan noqon waxgaradkeeda iyo ogaasyadeeda iyo weliba aqoon-yahanadeeda waxay durbaba qaateen in ay la dagaalamaan silibiga duulaanka ah iyo dabadhelifidiisa murtadiinta bulshada ku dhaqan galbeedka hiiraan nabadoonadooda iyo ogaasyadooda waxa ay horkaceen dagaalka iyaga oo dadkooda ku booriyey in ay hor istaagaan silibiyiinta iyo dabadhelfyadooda la socotaha ee loo soo abaabulay gumaadka bulshada wilaayaadka islaamiga ah waxaa la abaabulay ciidamo boqolaal ah iyo hubkooda oo difaaca dadka muslimiinta wax dheefna ku taageeray mujaahidiinta tusaale ahaan ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ogaas kabeesha gaaljecel iyo waxgaradkooda ayaa hubka u qaatay cadowga allah in ay dhulkooda ka hor istaagaan silibiyiinta weliba waxay beecada beeshaas u cusboonaysiisay amiirka mujaahidiinta ee bariga afrika asheekh axmed cumar abaa cubeyd xafidahullah sidee maalinkaas dareen ku ahaa waa kan haddaba aynu wada dhegaysanno beesha caalamka kuwa sheegta oo har iyo habeen la daba taagan qoladan manhajkooda raban inay fuliyaan waxaan leenahay gaalay waxaad wadiir waa diidnay waxaan idin leenahay inaa buraa'u minkum wamimaa tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan waxaad wadaan waa diidnay waxaa noo dhexeeyo ee ballanteenna ah idinkana waad ogtahay anagana waa ognahay waxaan noo ballan insha allahu tacaala qorigaa noo ballan mashruuc walba soo bixiyo gaal walba oo cadaaw ama madoobaw soomaaliya ha ku hadla ama yuusan ku hadlin insha allahu tacaala haddii aynu nahay beesha gaala jecel waxaan ku leenahay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala raalliga nooga yahay min fawqi sabca samaawaad nooga soo dejiyey raallida nooga yahan qaadannay waxa aad waddaan ee kufriga iyo gaalnimada ah waa diidnay sababtoo allah tabaaraka wa tacaala haddii aad diiddeen annagana allah tabaaraka wa tacaala waxaad ka bedelood waddaan waa idinka diidnay furriintayda kale insha allahu tacaala waxaan u diraa beesha gaala jecel beel yahay waa la og yahay gaaladana way og tahay idinkana waad garanaysaan ummadda soomaaliyeed waad garanaysaa inaad tihiin ummad diimeed ummad jihaad waxa laydinku haysto ee cadowga idinku soo duulayo ee dhagaraha idinku maleegayo ee hagardaamada idinku wadana waxay tahay inaad tihiin abna'a sheekh xasan barsane abnaa'u haadihi diin saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala nin walba beesha ka tirsan oo ku abtirsado waxaan faraynaa insha allahu tacaala qorigiisa iyo booshkiisa inuu madaxa dhigto kan baadiyaha jooga waxaan leenahay si qaas dadkeenna baadiyahow gaalada waxay go'aansatay inay na baabi'iso nin waliba qorigaada barko booshkaada soo dhowaysa wallaahi waa fuliyaal feeraha ku dhuftay insha allahu tacaala ballanteennana waxay tahay in gaal dambe dalkeenna uu ku raaxaysan insha allah dulahi raada fariinta ugu dambaysa on dirayna waxay tahay waxaan u diraynaa amiirkeena abi cubayda waxaan leenahay shaykhina wa amiirina haddii aynu nahay beesha gaal jecel mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kuu cusboonaysiinaynaa beecadii aan kugula jirnay waxaan kugu bayactamaynaa culays iyo fudayd waxaan dhibsanayna iyo waxaan dhibsanayninba ilaahay diintiisa inaynu dhibnaan diyaar u nahay gaalada soo xadgudubtay ee dulmiga wadda ee dalkeenna daandaasiga u timi inaan kula celinno oon garabkaada ka dagaalanno oon hortaada ka dagaalan diyaar u nahay allahu akbar
sidoo kale nabadoonkii guud ee beesha xawaadle kana mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ashahiid biidni illaah naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre iyo qaar badan oo ka mida nuqabada beeshaas oo kaalintooda dagaal ka qaatay ayaa mujaahidiinta hiil iyo hoo ku garab istaagay iyaga oo geysayaasha towxiidka ku wareejiyey xoolo geel oo ay ugu talagaleen in ay mujaahidiinta ku garab istaagaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu weyre wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin duftaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungul horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaw hunguur horaada la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
dagaalka xitaa waxa uu ka socday masaajidda magaalada buqa qable iyadoo culimmada masaajidda qur-aanka ka soo akrinayeen cadowgana ku habaarayeen hoog iyo hasiimo inuu allah ku rido
رب اجعلني من حقها فسدت السماوات والارض بل اتيناهم بذكرهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا بل نؤمن كما آمن السفهاء ايها الذين امنوا واياكم على هدى في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا
gaalada jab iyo halaag allah ku rido naasbeel allah ku rido ilaahay ciidankiisa cudur laayaan oo carabka ka bilowdo cagaha u dawo oo laayaan allah ku rido cudurro aan daawo loo hayn allah ku sildo dabayl allah ku sildo duufaan allah ku sildo qulubtooda iyo qawidooda iyo qalbigooda allah baabi'iyo qawidooda allah baabi'iyo diyaaraadkooda baabadooda dab allah ku sildo أرض الصومال أرض فلسطين سخاس إلهي معلو علكها كقاضو مالي جوكتب قال إني جب الله كريدة أيو اختلاف الأحوال الله كدقو كوي أيو اسكو بابا الله كدقو إلهي إسلامك قوي الله كدقو إسلامك غني الله كدقو إسلامك خذن الله كدقو إلهي إذن كيس حبض ديس بير سنة الله كدقو haddaba iska caabinta lagu sameeya cadowga kadib waa sidee xaaladda degmooyinka iyo deegaano dhowr ah oo ku yaala wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maxayse natiijooyin horumar ah oo la taaban karo ay ka soo hooyeen bulshadeenna deegaanadaas iyo maamulkooda islaamiga ah su-aashaas jawaabteeda waxaa iiga jawaabaya nabadoonnada kale ah afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan abu caaisha iyo naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qeybteeda degta wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool maasha allah qabaa'ilka gugundhabe oo la yidhaahdo gugundhabe hawiye waa u abtirinaynaa runtii kaalin cajiib le ayay jihaadka ka qaateen haddii ay jiinka degaan iyo hadday yacni buuraha degaan iyo dhul ballaaran ayay degan yihiin dhulkaas ballaaran runtii dadka jooga kolley hal abtir ayay leeyihiin waa dad wada dhashay oo awalan subxaanahu wa tacaala uu ku mideeyey kelimatu laa ilaaha ila allah haddana oday wada dhalay waaye runtii kaalin aad u cajiib badan ayay ka qaateen
ilaahay fadligii markuu ilaahay cadowga naga jibiyey baabi'i iyo hasiimadii ay ku dhacday iyo khasaarihii ee waddankii inta badan uu iskaga cararay annaga waxyaabaha ilaahay uunama keniyey ee ilaahay uu noo ilaaliyey waxaa ka mid ah diinkeennii waddankana micnaha mataqaanaa waddan burwaaqo iska noqday bacdulxamla kadib sida hadda macaahidoo kaleenta ama dugsiyada qur-aanka waxaa la dhihi karaa degmooyinka inta badan wax la soo koobi kara xitaa ma ahan waxaan dhaxalnay ama aan helnay amni iyo barwaaqo iyo guul iyo horumar iyo diinkayni oo ciise iyo sharaf aan ugu dhex noolnahay
haddaba dhegaystow xalqadeenna soo socota waxaynu ku eegi doonnaa maxaa isbeddel ah oo ka jira deegaanadii aan booqday ee cadowga allaah lagula dagaalamay lagana xoreeyey walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu